أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo hogaamiyaha maamulka gaalaraaca ah ee hargeysa ayaa sheegay in uu doonayo in yuhuudda ay joogitaan milatari ku yeelato somalilan xilli xiisada gobolka ay kasii darayso yuusuf dabageed ayaa kasoo horjeestay in xasan gurguurte uu mar kale cali guudlaawe ka dhigo madaxweynaha maamulka isku magacaabay hirshabelle ciidamada xuutiyiinta ayaa wax ka yar soddon kilomitir u jirsaday waddanka jabuuti kadib markii ay la wareegeen dhammaan jasiiradaha laga maamulo marinka baabulmandab wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa xarunta maamulka islaamiga ah ee magaalada ceelcadee ku soo bandhigtay askar towbadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa dowlo sharci ah u qabatay wilaada ka howlgala deegaanada hoostaga magaalada baydhaba ee wilaayada islaamiga bay duqayn uu ruushku ka geystay gudaha ukrain ayaa waxa ay sababtay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira maamulka islaamiga ah ee degmada kurtunwaarey ee wilaayada shabeellada hoose ayaa markas ay haweenku wax ku bartaan ka furay deegaanka tawfiiq ee hoostaga degmadaasi
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran hogaamiyaha maamulka gaalaraaca ah ee hargeysa ayaa sheegay in uu doonayo in yuhuudda ay joogitaan milatari ku yeelato somalilan xilli xiisada gobolku ay kasii darayso sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen camaar cabdulqaadir madaxa maamulka shahaadoola dirirka ah ee somalilan murtad cabdiraxmaan ciro oo booqasho ku jooga carriga maraykanka ayaa markii ugu horraysay si daahfurnaan ah u soo bandhigay qorshayaasha uu la maagan yahay deegaanada uu gacanta ku hayo ee waqooyi galbeed soomaaliya waraysi cusub oo murtadkani isagoo ku sugan caasimadda washington uu siiyey shabakadda yuhuudda ee wynet news ayuu sheegay in maamulkiisu uu soo dhowaynayo joogitaan ciidan oo yuhuuddu ay ku yeelato gudaha somalilan waxa uu carabka ku adkeeyey in mustaqbalka uu si weyn u rajaynayo in sahaa'inadu ay si rasmi ah uga howlgasho gudaha somalilan isagoo xusay in marnaba uusan ka hor imaanayn in maraykanka iyo yuhuuddu ay degaan dhulka maamulkiisa uu gacanta ku hayo murtad cabdiraxmaan ciro isagoo arrintan ka hadlayey waxa uu yidhi waxaan la shaqayn doonnaa dal kasta oo saaxiib ah waxaan u baahannahay shuraako dhinaca amniga ah oo ay ku jirto israa'il kama hor imaanayno in israa'il ama maraykanku ay halkan joogitaan ka samaystaan shabakadda wararka ee wynet news ayaa sidoo kale sheegtay inay heshay warar sheegaya in saraakiil amni oo ka tirsan maamulka talaabiib ay booqasho ku tageen deegaanada uu ka arrimiyo maamulka gaaloraaca ah ee somalilan shirka wadahadalka bariga dhexe iyo maraykanka oo isbuucii la soo dhaafay ka qabsoomay washington ayuu ciro ka sheegay in aqoonsigii yuhuudda kadib ay rajaynayaan in dalal kalena ay qaadaan tallaabadaas oo kale oo ay ictiraafaan somalilan isagoo walaac muujinaya ayuu dhanka kalena madaxa maamulka hargeysa uu qiray in aqoonsigii yuhuuddu uu soo jiiday cadow hor leh waxaannu yidhi ma jiraan wax la helo oo bilaash ah sidaas darteed aqoonsigaas awgiis waxaan yeelannay cadow cusube waxaa kale oo uu tilmaamay in tan iyo wixii ka dembeeyey aqoonsigaasi ay faragelin amni oo aad u xooggani ay ka socoto dhinacyada xuduud beenaadyada oo uu qiray in ay yihiin goobo ammaankooda uusan sugnayn sida ay tabisay shabakadda yuhuudda ee wynet news intii waraysiga uu ku guda jiray murtad ciro waxa uu ka shanqariyey in dalalka kenya iyo etoobiya ay ka gaabsadeen cambaaraynta xidhiirka sahaa'inada iyo somalilan isagoo dhanka kalena carabaabay in ay socdaan wadahadallo qarsoodi ah oo ay la leeyihiin dalal kale kuwaas oo uu saadaaliyey in laga yaabo in somalilan ay aqoonsadaan heshiiska ibraahimiyada ee lagu caadaynaya xidhiirka yuhuudda ayuu murtad cira ka dhawaajiyey in kubiiristiisa ay somalilan diyaar u tahay waxaannu yidhi waxaan doonaynaa inaan ka qayb noqonno heshiisyada ibraahimiyada sidaas ayaan ku yeelan doonnaa saaxiibo badan wadahadallada ka socda washington ee ku saabsan suurtagalnimada in maraykanku aqoonsado somalilan ayuu murtad ciro sheegay in weli ay socdaan isagoo carabka ku adkeeyey in ilaa hadda uusan jirin wax ballanqaad ah oo ay ka heleen maamulka taraam waxaa jira wadahadallo aan la leenahay maraykanka laakiin ma dhihi karo hadda waxaa jira wax ballanqaadyo maraykanka ah ayuu yidhi murtad abdiraxmaan ciro isagoo u warramaya shabakadda yuhuudda ee wynet news arbacadii la soo dhaafay ayay ahayd markii abdiraxmaan ciro uu washington ka sheegay in somalilan ay diyaar u tahay in laba kun oo askari ay u dirto marinka khaza si ay ugu biiraan ciidamo caalami ah oo la doonayo in ay ka qayb qaataan barakicinta iyo isirsafaynta ay yuhuuddu ka wado dhulka barakaysan ee muslimiinta reer falastiin hadallada madaxa maamulka dabadhilifka ee somalilan ayaa ku soo aadaya xilli maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ka dagaalama yeman ay sii xoojiyeen howlgalladooda islamarkaana ay la wareegeen dhammaan jasiiradaha ugu muhiimsan ee laga maamula marinka istiraatiijiga ah ee baabulmandab mahadsanid camar yuusuf dabageed ayaa ka soo horjeestay in xasan gurguurte uu mar kale celiguud laawe ka dhigo madaxweynaha maamulka isku magacaabay hirshabelle walaalkeen saadiq muumin ayaa warbixinta warkan inoo eegaya khilaaf siyaasadeed ayaa mar kale ka dhex qarxay kooxda ridada soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ashahaada la dirirka ah ee hirshabeelle yuusuf dabageeda oo ku magacawna madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ayaa ku eedeeyey xasan shiikh inuu ka baxay dhammaan ballamihii uu horay ula galay isaga oo ahayd inuu ka dhigi doono oo madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle isagoo ka hadlayey kulan ka dhacay magaalada muqdisho ayuu faahfaahin ka bixiyey kulan ka dhex maray isaga iyo gurguurte wuxuuna xaqiijiyey in kooxda ridada soomaaliya ay kaarka madaxweynenimada maamulka hirshabelle ay siisay cali guudlaawe shalay anugu waa iskala jiro wuu soo wacay awal saddex saac ii imaado uu yidhi xalaan u tego waa waa yaabay waa yaabay horta bugaan u tegey madaxweyne bugaan u tego ila hadlay horta waa yaabay aniga siday dabaqod ujeenaan ahay qof weynu inuu been sheegi karo uma qabo iska dhaaf ahaaladiise inuu ka bixi karo uma qabo waxaan la yaabay marka ninkii aan aaday niman ahayn aan hale u tegay aniga waxaan u qabay marka uu ii yeeraayo waxaan u qabay madaxwe si gaar ahaan ayaan dhaweed ula kulmay markii guddigu ka soo tegay waxaan yidhi madaxweynaha isiga niyahow madaxweyne ku-xigeenkii ka horreeya madaxweyne noqdee farmashi badanaa ka haayaa labada gobolna duqaa ka ahee madaxweynaha isiga i waa ballanoo waa ku waa qarsanay dad madaxweyne bugow shalay keligiisii soo wacay waxaan u qabay inuu leeyahay madaxweynihii aan ku siina madaxweynihii aan ku siine reer hirshabeelle ku hogaami meelaha wax ka jirjiraanna gacanta soo wada mari shaqadiina la wareeg saacadda saacaddaas kaarkiina waa ku haya walaana kala filaynayna kalkul waa in nin fiyoobu dhihi karo oo nin ahalhu dhihi karo oo nin mas-uulahoo madaxweyne soomaaliyeed hu dhihi karo aanan aniga u qabin aniga uma qabin doqodnimadayda ahaana ma aqaan laakiin wuxuu xalay i yidhi inuu inuu madaxweyneu leeyahay ballankii reer abtigey waa ka baxay inuu leeyahay cabdulaahi sambalool sheetaliyihii hore ee sirdoonka kooxda ridada soomaaliya ayaa isagana sheegay in xiisadda siyaasadeed ee ka jirta ah hiiraan iyo shabeellada dhexe ay halis gelin karaan jiritaanka maamulka shahaada la dirirka ah ee hirshabeelle arrintan ka taagan magaalooyinka beledweyne iyo buulaburte ayaa mar kale xasan gurguurta lugaha u gelinaysa khilaaf siyaasadeed oo hor leh mahadsanid saadaq ciidamada xuutiyiinta ayaa wax ka yar soddon kilomitir u jirsaday waddanka jabuuti kadib markii ay la wareegeen dhammaan jasiiradaha laga maamulo marinka baabulmandeb sida warbixinta warkan uu mar kale ku eegayo walaalkeen camaar cabdulqaadir dagaalyahanada xuutiyiinta ee ka dagaalama waddanka yemen ayaa sii xoojiyey gacanku hayntooda marinbiyoodka muhiimka ah ee baabulmandab maalin kadib markii ay la wareegeen magaalada istiraatiijiga ah ee mukhaa wararka ka imaanaya yemen ayaa sheegaya in kumanaan ka tirsan ciidanka xuutiyiinta ay saldhigyo ka samaysteen jasiiradaha maayuun iyo dubaab oo kaabiga ku haya xeebaha dalka jabuuti war saxaafadeed ka soo baxay kooxda isugu yeertay ansaarallah oo ah garabka siyaasadeed ee xuuthiyiinta ayaa lagu sheegay in ay tamiiniyeen marinka baabulmandab ayna ciidamadoodu sugayaan ammaanka maraakiibta ganacsiga ee isaga kala goosha marinkan muuqaal uu baahiyey telefishinka rasmiga ah ee ku hadla afka xuuthiyiinta ayaa muujinaya dagaalyahanada oo gaaraya jasiiradaha maayuun iyo dubaab islamarkaana kormeeraya xarumaha lagala socdo dhaqdhaqaaqa gaadiidka badda tani ayaa ka dhigan in xuuthiyiinta ay qiyaastii labaatan iyo shan ilaa soddon kilomitir ay u jirsadeen xeebaha waddanka jabuuti ee dhacageeska qaaradda afrika dhinaca kale maraykanka ayaa ganafka ku dhuftay codsi uga yimid dhaxal sugaha sacuudiga oo ahaa in uu duqaymo laayaan ah ku qaado xuutiyiinta qabsaday baabulmandab shabakadda aksiyos oo soo xiganaysa mas-uul ameerikaan ah ayaa sheegtay in taraam uu dhaxal sugaha sacuudiga u sheegay in uusan diyaar u ahayn ka qaybgalka weerar ka dhan ah xuutiyiinta yeman wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa xarunta maamulka islaamiga ah ee degmada ceelcadde kusoo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo kasoo baxay safka cadowga allaah walaalkeen cisaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo eegaya muxamed xasan iyo mukhtaar cabdi maxamed waa laba askari oo taa'ibiin ah askartan oo ka kala tirsanaa maamulka jubbaland iyo maleeshiyaadka kooxda radada soomaaliya ayaa waxaa dhowaan iyagoo taa'ibiin ay soo gaareen degmada ceelcadde kuwaas oo ay toobadda u qabteen maamulka islaamiga ee degmadaas waa laba askari oo taa'ibiin ah kuwaasoo ka kala yimaaday degmooyinka garbaharey iyo degmada ceelwaaq waxayna ka kala tirsanaayeen maamulka jubbaland iyo maleeshiyaadka kooxda radada soomaaliya iyagoona muddo la shaqaynaya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waxa iyagoo taa'ibiina lagu soo bandhigay degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee gedo askartan taa'ibiinta ayaa ka warbixiyey qaabka ay ugu biireen maleeshiyaadka murtadiinta iyo maraaxisha ay soo mareen inta ay ku jireen safka cadowga waxayna ka warbixiyeen qaabkii loo soo dhoweeyey iyagoona baaq toobadkeena u diray saaxiibadooda safka cadowga ay uga soo tageen magacaygu maxamed xasan baliiraa waxaa joogaa degmada ceelcado degma liiraa ceelwaqo muddo sanad baa ku jiray ceelwaqa ku qaatay ceelwaqa aga bir jubbalandaa ka tirsanaa adii mushaarad ma jirin marka maxaa la jiray inay aada baxaysho u fiicantay baa umaleynaya xoogaa hadamana waa ilaa adkaatay maxaa la dhihi jiray xorriyaddeeda hor iskaaga laabtaan yaa go-aansan may wax dagaal oo ka qayb galay ma jiraan marka darwash jubbaland baa ka tirsana saaxiibaday waxaa leeyahay maxaa la dhihi jiray xorriyaddiina usoo laabto mukhtaar cabdi maxamed oo jooga degmada alcad ka imaada degmada garbaari kaa lix biloon joogo waxaa ka aaminsanaa meeshan markaad tegta mataqaanaa waxyaabo badan oo wax adig kaaga soo baahan oo ku anfacay oo ka faa'iideysaa jira marka waxay anfacay iyo waxa mataqaanaa aan mataqaanaa hadda horumar aan ka gaarahay inaysan jirin darteeda waa arkay sida darteeda aga soo baxa ragga saabida ma jooga hadda waxaan dhelaha xornimadooda shaqooyinkooda horena un hadda ay dib u sii raacaan xornimada dib u qataan haddii aan ku dhiirigelinaya wallaahi si afilin oo kalsooni badan oo aada u faal lagu soo dhaweeyo wilaayaadka islaamiga waxaa si raxraxana u soo gaaraya askarta taa'ibiinta ee ka soo baxaya safka maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona dhowaan sidan oo kale degmada ceelcadee lagu soo bandhigay askar taa'ibiina kuwaas oo ka soo baxay safka murtadiinta kuna soo biirayay safka muslimiinta mahadsaned casaam wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa dowlo sharci ah u qabatay uulaada ka howlgala deegaanada hoostaga magaalada baydhaba ee wilaayada islaamiga bay sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadaya walaalkeen bashiir muxiyadiin abu ayman waxay ahayd dowro sharci ah ogaasinkeeda uu lahaa maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay loona qabtay wilaadda maamula deegaanada hoostaga magaalada baydhabo dowradan ayaa loogu gol lahaa in lagu dhiso wacyiga iyo fahamka sharciga ee mas-uuliyiinta iyadoo sidoo kale diiradda lagu saarayay hagaajinta iyo xidhiirka wada shaqaynta ee mas-uuliyiinta iyo bulshada ay u adeegaan dowradan ayaa loogu magacdaray siciid ibnu caamir taasoo socotay muddo saddex maalin oo xidhiir ah munaasabaddii gebagabada dowradan oo ka dhacday deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay salaadiin waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ka qaybgalayaashu waxay bogaadiyeen muhiimadda dowradan iyo doorka uu ka qaadan karo xoojinta maamulka wacyiga bulshada iyo wada shaqaynta mas-uuliyiinta iyo dadka muslimiinta mas-uuliyiinta ka faa'iidaysta dowladda ayaa lagu baraarujiyey muhiimadda ay leedahay inay si wanaagsan u fahmaan howlaha maamulka islamarkaana bulshada loo macaamilaan si waafaqsan shareecada dadkana ay ku dhaqaan cadaalad iyagoo sahay ka dhiganaya dulqaadka waa kuwan qaar ka mid ah raggii wulaadda ah ee ka faa'iidaystay dowladda oo ka warbixinaya wixii ay faa'iideen maylaanii gebageba ay dowladan oo la magacaabo saciid ibnu caamir saxaabigii jaliilka ahy radiallaahu cardaahu magacaas lankadari dowladaas ayaa lahaneen gebgebaay fadlilaahi alxamdi muddaday hatada dowladan in socotay gebagebidii ilaa hata walaa share una ka helnay wal ilaahay laylan sheegada koro ilaahay lanka xamdii koro mayu hataasu ilaahay olmadii una alxamdulilaahi intaas juhdiyanay biyaasi aakhiradii oo allahan ka jaazi cumro joonah laa dheeray unuuna dadkii kelimadii lan sheegay ummad intaas ku badan geysiday ilaahayna ka dhowaatay waana ka camal faleen allahanaywaala insha allahu tacaala ilaahay tabaaraka wataala nin suurogeliyey jilsadan iyo kulankan wanaagga badan ilahay nin suurogeliy nuqabadii malaagyadii macalimiintii mashaaikhdii meel ilaahay tabaaraka wataala iskakaysheen ilaahagaasaan kama hadiyaan intaas kadib kolley simba ka dhawaaji dowro muddada socotay oo wilaadii tuulooyinkan aan socotay iyo antaraninkahay dowladaas oo ilaa kontameeye ashar ka bahaayan oo muxaadaraad e sawlalka inshaari azuhda say ka jarta alshucuuru bilmas-uuliya kumadata alcadaala kumadata alamaana kumadata intaas iyo anka badan iyo dowladii iyo ka bahaasi andababaniga socotay dowro oo diin ah liinqobada tuulooyinka tiradoo diirasi lix tuul imeelaa dowlabanin socotay jisaakumullahu kheyr dowladaasna maybahaya himagaasha saciid ibnu amrahay marbaybalanaha jisaakumullahu kheyr way nin akhriyey dadkii qaadi lahayn oo weelo tan kale oo la sheegay sada wadaadada ka dhawaaqayan baybalanaha sama wadaan ugu dambeynna salaadiinta iyo malaaqyada wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa bogaadiyey dowladan sharciga ee loo qabtay wilaada deegaanada hoostag magaalada baydhabo marka koowaad maybaa dhowaayayihi sida wanaagga la qaabka laho quruxda badan wilaayada iyo maamulli qudacde amase qeybo muxaafadada baydhabo oo muxaafadooyinka weyn kowku a magaalada baydhabo lama dhatay iyo kufadheedo afarta dhina kushaal jaraan maylaray rege liinqeybiye oo maamulka liinkuwada waali wilaada liinkuwada waali iyo qaabka liin maamuli wilaayada iyo maamuli ini hadhowaayaan insha allahu tacaala maybaa lahaa ilaahay subxaana wa tacaala mas-uuliyaadkaas iyo ammaanaadkaas culaasyada badan lasiin dhiibi ilaahay subxaana wa tacaala sida meelo xaqa ee nkatoosan allaha siin waafajiyo waan allaha siin ka kaalmayo garabkiin ka galoya siin laha xafladan un hataa ku qeyb galnay oo salaadiinta midiunaana eyo wilaada iida han dhowaayana maylana haddii un afka salaadiinta ka hadalaano ha dhowaadasan lana cadaalad iyo walaalasan baraayo dowlad inta lasiinka furaysiinba sheegaataan cadaalad inaysan ka dadaalaan in dadki isan xaaladosho la soctaan amniga in isan ku warqabtaan in isan macnaha xelka lasan saare lasinka dhiibi in gudutaan taasaasinka la dardaaremaan unohotoy wallaahi asinka ogayne laakiin sii ka adka yahay taasaasan lana ragii barnaamijkan haqaban qaabiyey soobiyana iyada an mahadsantiin waana ka dadaaleen mabalanaha hadhowaayana eed iyada hadhowaayana mabalanaha waaliyaalkii usugnaayeen usugnaayeen mabalana hadhowaadaasan leen horta gow hadda horeed meesan lanaha dhowaada dalkii hortabaysan roogdan dadkiisan hortaba ku dhalatan dhagansho iyo maamulsho isiim hortaba gorodaasan ha ka dhowaadasan lanaa taas kadib unuuna mayba diyaarsan lanaa inaan isin kala shaqayna jaha welbo isin shaqan ku baahanti inaan isin kala shaqayn intaasa unuuna diyaarsan lanaa isigna mayla isin ku baahanyaha shacabkii iyo bulshadii mayba isin ku baahanyiina walbarashadii iyo amniga iyo ilaahay marsiyaha dugsiyadiiyo iyo nidaamaad iyo dhammaantiyo in isin hagaajidaano ka dadaalan la isin ku baahanyi dowladan sharciga ee loo qabtay wilaada deegaanada hoostag magaalada baydhabo ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo aqoonta mas-uuliyiinta deegaanadan si loo horumariyo adeegyada bulshada loona hagaajiyo xiriirka u dhexeeya maamulka iyo dadweynaha mahadsanid bashiir duqayn uu ruushku ka geystay gudaha ukrain ayaa waxa ay sababtay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira walaalkeen nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkan inoo siyaaba qaadaya inta la xaqiijiyay laba qof ayaa ku dhintay lix kalena isbitaalada ayaa loo qaaday kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushku ay weerareen laba xarumood oo shidaal oo lagu iibiyo oo ku yaala caasimadda yukrein ee kiyef duqaymahan ayaa dhacay aruurnimadii jimcaha iyadoo labada xarumood lagu weerarayo muddo ku dhow toban daqiiqo gudahood waxayna ku kala yaalaan degmooyinka oblosyanko iyo dnibroviskai ee magaalada caasimadda ee kiyef duqa magaalada kiyef ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay goobta weerarka halka qof kale uu ku geeriyooday isbitaalka lix qof ayaa dhaawacyo kala duwan soo gaaray waxaana loo qaaday xarumaha caafimaadka mas-uuliyiinta Ukraine ayaa dadka uga digay inay tagaan xarumaha shidaalka marka ay dhawaaqayaan siiriyaasha digniinta weerarada cirka maadaama goobaha shidaalka ay ka mid yihiin meelaha ay weeraradu bartilmaameedsan karaan weerarada xarumaha shidaalka ayaa muddo bilo ah ka dhacayay meelaha u dhow jiidaha dagaalka ee bariga iyo koonfurta Ukraine hase yeeshee mas-uuliyiinta Ukraine ayaa muddo dheer ka digayay in weeraradu ay gaari karaan Kiev taasoo ay ku tilmaameen xeelad lagu cabsi gelinayo bulshada weeraro kale oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah ee ruushka uu ka geystay ukraine ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaceen meelo u dhow xarun ganacsi oo ku taala baflohard halkaasoo ay ku dhinteen shan qof lixdan iyo toddoba kalena ay ku dhaawacmeen magaalada zaborojiya hooyo iyo wiilkeeda ayaa sidoo kale ku dhaawacmay kadib markii diyaarad aan duuliyo lahayn ay ku dhacday dhismo dabqi ah iyo xarun ganacsi wasiirka arrimaha dibadda Ukraine ayaa jimcihii ku dhawaaqay maalin baroordiq ah isagoo ruushka ku eedeeyay inuu si ulakac ah u weerarayo goobaha ay dadka rayidka ah ku nool yihiin si cabsi loogu abuuro bulshada dhanka kale Ukraine ayaa iyaduna qaaday weeraro ballaaran oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ka dhan ah gudaha ruushka wasaaradda difaaca ruushka ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay soo rideen toddoba boqol toddobaatan iyo toddoba diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo lagu weeraray lix iyo toban gobol oo ruushka ka mid ah gobolka tula oo koonfur ka xiga gobolka moscow waxaa lagu soo waramay in laba qof ay ku dhinteen saddex kalena ay ku dhaawacmeen ruushka iyo ukraine labaduba waxay diidaan inay si ulakaca u bartilmaameedsadaan dadka rayidka ah iyadoo dagaalka uu galay sanadkiisii shanaad islamarkaana labada dhinac ay maalin kasta isdhaafsanayaan weeraro gantaalo iyo diyaaradahaan duuliyaha lahayn mahadsanid awuusheyba ugu dambeyntiina maamulka islaamiga ah ee degmada kurtunwaarey ee wilaayada shabeellada hoose ayaa markas ay haweenku wax ku bartaan ka hirgeliyey deegaanka towfiiq ee hoostaga magaaladaasi walaalkay cismaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkan inoo haya waxay ahayd xafladda lagu furayey markaska umusuleem kaas oo laga hirgeliyey deegaanka towfiiq oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada kuntuwaarey ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose markaska waxaa loo furay dadka muslimiinta ee ku nool deegaankaasi gaar ahaan haweenka ku nool deegaanka sidoo kale waxaa wax ku baran doono dadka kale ee waaweyn ee ku nool deegaanka sida ay noo sheegeen maamulka islaamiga ah ee degmada kuntuwaarey ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose halkii lagu furayey markaska umusuleem ee laga hirgeliyey deegaankaasi waxaa goobjoog ka ahaa odayaasha dhaqanka deegaanka iyo bulshada qaybahooda kala duwan oo si weyn ugu faraxsanaa inay helaan markas lagu barto culuumta shareecada oo ugu horeeyo qur-aanka kariimka iyadoona sidoo kale ay goobtaasi hadalla ka jeediyeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada oo goobjoog ka ahaa halkii lagu furayey madarasada cusub qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo ka hadlay xafladda furitaanka markaska cusub ee deegaanka towfiiq ayaa sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin in deegaankooda laga hirgeliyo goob lagu barto shareecada islaamka maanta waxaan u fadhinaa xafladan oo qiimaha badan oo juhdi iyo dadaal badan la geliyey waxaan rabnaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala ogolaado maanta inaan ku furno markas magaciisa waxaa la yidhahdaa markas umusuleym waana waa markas cusub oo maanta la rabo in xafladiisa aan u fadhinaa insha allahu tacaala mahadsan ilaahay kaniin suurta geli in oo meelan oo madrasada laka baradaaw oona qaban qaabino bacdamaa walooyada kamaasan ninka walaalka oo cabdulaahi juhdi badan iyo dadaal badan geli insha allah isuun ajar iyo xasanaad iyo kheyr badan allah siiyo onuuna mirgaskan uun dhisnay hati kheyrka badan leh hani dadsho iyo alxamdulilaah nimaan aqoon lahayn waxaa layidhi aqoon la-aan waa iftiin la-aan nimaan aqoon lahayn wax uu yahay male insha allahu tacaalaa haddana waxaan jecelnahay inaan camirno rag iyo dumar shabaab iyo shayuukh inaan isugu keegno gebdhaha aan wax ku barno insha allahu tacaalaa ilaahi hadduu anugu garab galo meeshaan hadda waxaan u fadhinna waxaa waaye xafladdii markaskan oo meeshaan lagu dhisay ilaahay noo suurageliyey oo ma aragtay dadaal badan iyo juhdi badanna lagu bixiyey waxaana dadka meesha jooga oo soo xaadirina waxaan sheegayaa meeshaan annagaa dhisanay walaayadana waa noogu kaalmaysay waxaana dadka oo inay wax ku bartaan la rabana annaga waaye dadkeenna waaye deegaankeenna waaye maalmihii lasoo dhaafay maamulka islaamiga ah ee degmada kuntuwaarey oo ka mid ah degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa waday ololo kala duwan oo dadka muslimiinta lagu barayo diinta islaamka waxaana qayb ka ahaa furitaanka goobo lagu barto shareecada islaamka iyo dowraad kala duwan oo loo qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanada hoostaga degmadaasi
guudahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad al andalus ka dhagaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu